faahfaahsan tahay maaragtay buundo udhexeysa maaragtay magaalada qoryooley iyo maaragtay wadada laamiga ah oo maaragtay kismaayo aada ama baraaba aada weeyaan buundadan run ahaantii istaraatiiji ayay maaragtay u tahay magaalada qoryooley waa buundada maaragtay mid kamid a buundooyinka loo mara magaaladaasi miina ayay ku rakibeen waana ay qarxiyeen ma garatay waayahay goormee uu dhaca qaraxaas u dhacay qaraxaasi goor aan fogeyn ayuu dhacay maxaa la yidhahdaa xalay bay isku dayeen inay qarxiyaan laakiinse maaragtay xoga aan helnay ciidanka roondo ku jiray ayaa maaragtay meeshaasi maaragtay aagaarkaasi tegay way ka carareen alaabtoodna waa ay ka qaateen ciidankuna ma aysan ku baraarugsaneen markaasi laakiinse hadeertaan ayay qarxiyeen sida xogaha rasmiga aan ku helnay buundadaasi waa ay gooyeen laakiinse insha allah maalmaha soo socda sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan udhiseynaa biidnillahi lkariim mana laga yeeli doono inay shacabka soomaaliyeed ee ku noqon gobolka shabeelle hoose meelo kamida ay goodoomiyaan shacabku run ahaantii markaani waa ay dareemeen in maaragtay wax loo jeeda ayaga tahay wundadaasi oo kor martaa amba kale maaragtay loo gudbi jiray ama loogu tallaabi jiray kanaalka weyn ee caanka oo la yaqaano darama suguntaariyo oo ilaa ay galweyn ilaa ay buulamareer ilaa dhulkaas o dhan uu ku waraabi jiray inay maaragtay inta meelo soo qaataan ay gooyaan run ahaantii sharafcimo weyn ayay ayagana u tahay iyo in wadanku aysan wax sumcad iyo maaragta qiimo maaragtay qiimahooda uu kasii dhimanaayo arrintaas waxaan dhihi karaa arrin oo laga yaxyaxo waayo arrin laga laga yaxyaxo waa waxa ay sameeyeen ma garatay waayahay marka laga reebo burburkaasi buundada maxaa kaloo khasaaro ka dhashay qaraxa
wax khasaaro kale hadda annaga aan soo gaarin ma jirto in buundadaasi go-day laakiinse khasaaro weyn ayay u tahay shacabka soomaaliyeed khaasatan deegaanadan bartamaha gobolka dadka ku nool oo maaragtay guud ahaan kala soo xiriiri jiray xagga gaadiidka gobol gobolada kala duwan ee dalka soomaaliya iyo maaragtay qeybaha kala duwan ee gobolka shabeelle hoose ma garata waayahay mar haddii ad ogaateen in isku day jiray shalay toloba oo ay buundadaasi ku jir lahaayeen soo ma ahayn in ciidamada ay kasii howlgalaan buundadaasi si aysan arrinta u dhicin waa la ogaay kuma aanan oran waxaan ku dheh ciidanka roondo ku jiro ayagoo guri rabo inay gooyaan bay xalay qorshoodu ahay sida maaragtay xogta hadda maanta lagu soo gaartay ciidanku ma aysan ka wareen laakiin waajibaadkooday gudanaayeen roonbay wadeen ciidanka deegaanka local police loo yaqaano aagagaas way ka carareen xalay taasi haddana kusoo laabteen haddana way bakeen way noqdeen laakiin hadda dhow ayay maaragtay gooyeen dadka kala dugnaa deegaanka ku noolna hadda markaa la xiriirna xogahaas ayay na siiyeen ma garata ayagoo baqaaya qaarkood oo aan hadli karin ma garata